وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فصل في بناء اسم الزمان والمكان wuxuu ku saabsan yahay ismu zamaan iyo ismulmakaan waa isim loo dejiyey lidalaalati calaa zamani wuquuci اlficli wa calaa makaani wuquuci اlficli wuxuu ku tusiyaa zamanka ficilka uu dhacay ama meesha falku uu ka dhacay haddii la yidhaahdo makhraj labadaba uu suu badaa inuu makaan yahay iyo inuu zaman yahay labadaba ismu zamaan ismulmakaan labadaba wuxuu ka mid yahay alasmaa lmushtaraka asmaada loo yaqaano alasmaa lmushtaraka waa lafdi ku tusiyo laba macno iyo ka badan hadda marka labadii buu ku tusinayaa masderna uu ku tusiyaa laakiin masderka horuu uga soo hadlay musanifku raxmatullaahi calayhi oo wixii afcaal aan soo maraynay oo dhan masaadirtu way ku dhex jirtay isimka faacilna wuu ku dhex jiray isimka mafcuulna wuu ku dhex jiray saa daraaddeed wuxuu baaday marka ismu zamaanka iyo ismulmakaanka inuu baab gaara uu uga hadlo makhraj haddii aad tidhaahdo laba macnoba uu ixtimaalaa soo maaha inuu yahay meeshii khuruujka uu ka dhacay makaanulkhuruuj meesha laga baxo iyo inuu yahay zaman oo ah zamanulkhuruuj waktiga bixitaanka labada marka uusuu badaa majlis haddaad tidhahdana waa sidoo kale in loola jeedo meesha la fadhiisto markaasna waa ismu makaan sababtoo ah waa meel juluus uu ka dhex dhacay asaga liannahu makaanu waqaca fiihi aljuluus waxaa kale oo uusuu badaa zamanka majlis in loola jeedo zamanuljuluus waktigii la fadhiistay idan fa huwa ismun yadullu calaa zamaani wuquuci اljuluusi fiihi min yafcilu yafcilu bikasri اlcayni xaal uu ahaaday cayntiisa mid la kasriyey wuxuu ku dhisan yahay marka maadi kuma dhisnee mudaaric buu ku dhisan yahay masderka miimiga ah iyo isimka makaan iyo ismu zamaanka waxay ku dhisan yihiin mudaarica mudaarica la fiirinaa mudaarica haddii yafcilu uu ku yimaado calaa mafcilin isimka makaan iyo isimka zamaan waxay ku imaanayaan mafcil bikasri alcayni asagana maksuur alcayni sida jalasa yajlisu maksuur alcayn soo maaha isimkiisa makaan waxaa leedahay majlis meel la fadhiisto oo majaalis lagu jamciyo iyo majlis zamanuljuluus labadaba usuu badaa kalmajlis waa isagoo saxiixa kaas walmabiiti oo laga keenay baata yabiitu yabiitun asalkeedii yabyitu buu ahaa haddee yafcilu sooma ku imaanin waa inuu ku yimaado mabyit mabyit markii uu ku yimid baa waxaa gashay qaacidadii dhehaysa idaa taxaraka xarfulcila wa qablahu saakinu saxiix muqilat ilxarakatu ila saakinin saxiix ya-dii baa xarakadii laga qaaday ba-dii baa loo naqliyey muxuu noqday markaas mabiit buu noqday walmabiiti lababa marka uusuu badaa meesha habeenkii lagu baryo oo la seexdo marka waa makaankii iyo waktigii baryitaanka ama waktigii hurdada markaasna waa zaman waay labada miihaal midna waa saxiixu u keenay midna muctalku u keenay hase ahaatee mafcil marka uu ku imaanaa oo yafcilu waaye la leeyahay waa inuusan noqon muctalulfaa'i bilwaaw muctalulaamna waa inuusan noqon muctalulfaa'i bilwaaw hadduu noqdo xukunkiisa uu imaan doonaa muctalulaam hadduu noqdaan xukunkiisu wuu imaan doonaa ilaan muctalulfaa'i bilwaaw laftigiisa yafcilu buu ku yimaadaa muctalulaamna sidoo kale wuxuu ku yimaadaa maxay yafcilu buu ku yimaadaa soo ma aha haddii weliba hee uu yahay ya wa min yafcalu haddii yafcalu laga binaynaana oo bifatxi lcayni ah iyo wa yafculu bifatxi lcayni wa damiha calaa mafcalin mafcal baa ku keenee oo ah caynta in la fadxiyo maftuuxa alcayni baa ku keenee haddii mudaarica yafcalu uu yahay isimka makaan iyo isimka zamaan mafcal baa ku keenee haddii uu yafculu yahayna sidoo kale mafcal baa ku keenee laakiin qiyaasku muxuu ahaa haddii yafcalu uu yahay inuu mafcal ku yimaado hadduu yafculu yahayna inuu ku yimaado mafcul inuu ku yimaado qiyaasku saasuu ahaa laakiin mafcul waxay isaga dhaafeen luqadda carabiga lama isticmaalo mafcul oo biduuni taa ah lama isticmaalo dhowr eray baa laga sheegay macuuna iyo makrum iyo ma'luk intaasaa laga sheegay macuuna iyo ma'luk iyo makrum intaasaa laga sheegay ومن يفعل ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل بقيمان مفتوح العين كالمذهب سيدا مذهب وكلا ذهب وتغي يذهب يفعل صوم قيمان مذهبا ماشى لغتغا مذهبا وقت يتغيتان كالله هدي ترى مذهبنا الساعة السادسة صباحا مكان مياه مسوى زمان مرخص زمان واي مركا لي هذا مذهب الإمام الشافعي مركا لي زمان ميام سوى مكان مكان واي مركاس وماشي إمام الشافعي أو مريب على قبضة مكان ذهابه وسي أو مري فكرة دي سي با ماشان مرتي أسوه شخصيان دي سما مرينه لكن فكرة دي سي أركتي دي سي وفقه هيد با ماشان مرتي سيداس بيلا نوتي يعني كالمذهبي والمقتل يqtl buu ahaa mudaariciisa maqtal meesha qatliga uu ka dhaco maqtal zamanka qatliga uu dhaco wاlmashrab shariba wuu cabay yashrabu wuu cabayaa yafcalu soo muku imaanin mashraban meesha wax laga cabo mashaarib mashraban waktiga hee wax la cabo labadaba marka uu subadaa intaas waa saxiixi asagoo marka muctalahna waa kana maqaam qaama wuu istaagay yaquumu wuu istaagayaa yafculu soo muku imaanin maqaaman zamankii istaagitaanka iyo maqaaman meeshii istaagitaanka labada marka wuu suubadaa idan zamanu lqiyaam iyo makaanu lqiyaam labadaba u suubadaa haddaba haddii qaama aa aragto muqaam waxa ka dambeeya ka dhigin ee maqaam baa ka dhigaysaa qaama wuu istaagay maqaaman saasaa leedahay yaquumu wuu istaagayaa maqaaman meesha istaagitaanka iyo zamanka istaaga maqaam asalkiisu wuxuu ahaa maqwam buu ahaa markiisii hore kadibna xarakadii baa laga naqliyey qaafka loo naqliyey wowdin alif baa loo rogay liannahaa mutaxarika fi lasli wanfataxa maa qablaha alaan kadib bay maqaam noqotay washada haddaba waxaa shaadoobay almasjidu masjid shaad buu noqday ilan qiyaasku wuxuu ahaa maxay masjad in la yidhaahdo sajada wuu sujuuday mas masjadan in la yidhaahdo laakiin masjid waa makaankii haddaba waxa shaadoobay waa makaanka la socyaa zamanka ma aha midka kasrada ku shaadoobay waa makaanka sababta uu shaadoobeyna waxaa la soo wariyey oo nuxaadda qayb ka mid ay dhaheen haddii aad tidhaahdo maqaam meel kasta oo qiyaam uu ka dhaco soo maha maqaamku kullu makaanin waqaca fiihi alqiyaamu soo maqaam lama dhihi karo waa la dhihi karaa masjid haddaba marka uu fatxisan yahay waa meel kasta oo sujuudi ay ka dhacdo meel kasta oo qofku uu ku sujuudo masjid waa yahay laakiin masjid marka uu kasrisan yahay hal huwa kullu makaanin waqaca fiihi sujuud meel ka sujuud ay ka dhacdo masjid ma lahaa mise waa meel khaas ah meel khaas ahoo cibaado loogu talagalo salaadaha iyo duruusta iyo lagu akhristo soo maaha saas daraaddeed buu kasruu shaadoobay yidhaahdeen sababtoo ah fa huwa akhasu min alwali midkii hore uu ka khaasisan yahay saas daraaddeed buu u shaadoobay washada waxaa shaadoobay almasjidu wاlmashriqu meesha qoraxdu ay ka soo baxdo sharaqat الshamsu tashruqu mudaaricid yafculu soo kuma imaanin kii horena sidaasoo kalu ahaa sajada wuu sujuuday yasjudu mid kastoo labadooda ka mida yafculu buu ku yimid waxay ahayd marka in la yidhaahdo masjad iyo mashraq laakiin mashriq sida kii hore asna u shaadoobay waana makaanka wax shaadkaa la soco wاlmaqribu meesha qoraxday u dhacdo qarabat الshamsu taqrubu yafculu sow ku imaanin maqrab inuu ku imaada aheed wamaca daalika wuu shaadoobay kasro buu ku shaadoobay wاlmaqribu waa shaadoobay wاlmaطlicu طalacat الshamsu taطlucu maطlac inuu ku yimaado sooma ahayn maطlic buu ku yimid haddaba waa shaad waa meesha qoraxdu ay ka soo baxdo waa makaanka makaanu طuluuci الshamsi waaye wاlmajziru waa meesha xoolaha lagu qalo waa kawaanka almajzir wاlmarfiqu asna wuu shaadoobay yarfuqu buu ku yimid mudaariciisa markaasuu waxay ahayd inuu ku yimaado marfaq wuxuuna ku yimid marfiq buu ku yimid waalmafriqu faraqa wuu qeybiyey wuu kala qaaday yafruqu yafculu soo kuma imaanin mafraq in la yihahdeed oo maca daalika wuu shaadoobay mafriq buu ku yimid mafriqu ra'si baana ka mid ah meesha madaxa uu tintiisu ay ka kala baran tahay baa waxaa la yidhahdaa mafriqu ara'si waa tii uu abu ayib almutanabi uu lahaa ayu cadiimin attaqii ayu maxallin artaqii wa kullu maa qad khalaqa allah huwa maa lam yakhluqii muxtaqarun fii himmatii ka shacratin fii mafraqii buu yidhi ayu maxallin artaqii meeshaan xaggeen kor uga sii socdaa buu yidhaahday ayu cadiimin artaqii qofka aniga iga sarreeyo aan ka cabsada xaggee joogaa wa kullu maa qad khalaqa allah wamaa lam yakhluqi wax kastoo ilaahay u abuuray wuxuusan abuurinba muxtaqarun fii himmatii aniga wuxuu yidhahday agtayda waa ka liitaan buu yidhahday ka shacratin fii mafraqi hal xabootinaho madaxayga kala barkiisa ku taalla macnoma ila leedahay qiimo ila leedahay waxba ima doorshaan buu yidhaahday nin islawhinuu ahaa saas daraaddeed dadka in badanoo ka mid a way dhaleecayaan laakiin wax kastoo uu ahaadaba dabeecaddaas marka laga tago waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaaciru haadihi luqa luqadan shaacirkeedu ahaa xataa haddii uu dad ammaana abuayib almutanabi wixii lagu yiqiinay waxaa ka mid ah hadduu qof rabo inuu ammaano waa inuu asagana ammaantiisa ku daro tiisa kamid ma iloobi jireen oo kamid tegi kale shucarada qaar ka mid ah waxay ahaayeen ninkay ammaanayeen waxay ahaayeen dhan ku dhoobi jireen ninkii sayfudowla alxamdaani oo gabayadiis in badanoo ka mida kusoo caan baxay gabayadiisa haddaysan ahaalee ninkaas lama oqoodeen wuxuu caan ku noqday ammaantii abuayib isaga u ammaani jiray marka uu ammaanaa gabayadiisa isagana tiisa waa ku dari jiray oo waxaa ka mid ah qasiido cayniye ah oo uu ku ammaanaa sayfudowla alhamdaani marka wuxuu yidhaahday waxay ka bilaabanaysay qasiidadaas allah mustacaan bilowgeedii baan iloobay waxaa kale oo mafriqan abyaadda ku soo aroortay ka mid a nin shaacir ah ee gabaygiisii gabar baa hadda ka hor waxaa la siiyey nin marka ninkan shaacirka ah gabadha iyo wuxuu leeyay ninka la siiyey isuma qalmaan gabay buu marka uu ka tiriyey gabayadu uu ka tiri waxaa ka mid ah abyaad uu leeyahay falow lam yunkixuuha ilaa kafiyan lakaana kafii'aha almaliku alhumaamu kaana almaalikiina nikaaxa salma qadaata nikaaxiha matara nujaamu fain kaana fain kaana nikaaxu axalla shayin faina nikaaxaha mataran xaraamu faطalliqhaa falasta lahaa bikuf'in wailaa yaclu mafraqaka alxusaamu wuxuu yidhaahday faطalliqhaa fur falasta lahaa bikufin gabadhan kuf umayhid ninku waasawaa ninka matar uu leeyahay faطalliqhaa falasta lahaa bikufin gabadha uma qalantiid iska fur buu yidhahda wailaa haddaad furi diido yaclu mafraqaka alxusaamu seef baa wuxuu yidhahda madaxaaga kale bartankiisa aad ku arki doonto yacni ku dilahu leeyahay gabadha iska fur idan almafraq makaanu farqi ra'si meesha madaxa tintiisa lagu kala bero baa la yihahdaa mafraq la yihahdaa mafriqna waa la yihahdaa dabcan kasrahana uu ku shaadoobay markaas abyaadii marka abuayb almutanabi hadday gu soo dhacday wuxuu ihahday hayrii biakari haada annaasi yankhadicu in qaataluu jabunuu aw xadaثuu shajucuu ahlu اlxafiidati ilaa an tujaribahum wafi اtajaaribi bacda algayi maa yazacuu nin buu ammaanaya haddana fiir wuxuu leeyahay hayrii biakari haada annaasi yankhadicu wuxuu yidhaahday dadkan intooda badan aniga marka laga reebo dadku waa ku kadsoomaan buu yihahday marka aniga laga reebo wuxuu yidhaahday in in qaataluu jabunuu haddii ay dagaalamayaan waa fulayaal ow xadaثuu hadday sheekaynayaanna shajucuu waa geesiyaal afkay geesi ka yihiinuu leeyahay ahlu lxafiidati ilaa an tujaribahum waa ragguu yidhaahday inta aadan sharibin wafi tajaaribi bacda algayi maa yazacuu laakiin wuxuu yidhaahday bacda tajruba waxaa ku jiraaday buu yidhahda wax kaa reeba dadkan inaad aaminta yacni bacda tajruba wuxuu leeyahy wabaa waxbaa ku kala caddaanaya walmaskin sakana wuu dega yaskunu wuu degaayaa maskin baa leedaha markaas maskanna waa la soo wariyay haddee walmansik masaka wuu cibaadaystay yansuku wuu cibaadaysanaa mansik meesha lagu cibaadaystay waqtiga la cibaadaysta labadaba laakiin hadda waa makaanka dala soco waxaanshaadka oo dhan waa wada makaanka walmanbit waa meesha ay wax ka soo baxaan walmasqit waa meesha ay wax ku dhacaan waxaa leedahay haadaa masqitu ra'sii ay almakaan aladii wulidtu fiihi waa meeshii aan ku dhashay waay masqitu ra'sii waa meesha aan ku dhashay waa makaankii haddaba waxukiya waxaa la soo wariyey alfatxu fii bacdihaa qeyb ka midana fatxaa lagu soo wariyey oo masjid masjidna waa la soo wariyey madlic madlacna waa la soo wariyey maskin maskanna waa la soo wariyey saddexdaasba fatxaa waa lagu soo wariyey bacdiga marka intaas ka wadaa wawjiiza alfatxu fiihaa kullihaa dhammaanteedna fatxa waa lagu bineeyey oo waxaa kuu bannaan uu leeyahay ayadoo kasrahaas ku soo aroortay oo aan fatxo la maqlin haddana in la fatxiyana qayb culummada ka mida way banneeyeen oo in la yidhaahdo almasjad almashraq almaqrab almaطlac in la yidhaahdo waa la banneeyey qayb culummada ka mid aha banneeyda yani lianna hada huwa alqiyaas ilan saga qiyaaskii aa mogt hada idaa kaana alficlu waa haddii ficilku saxiixa alfaa'i wallaam saxiixu lfaa uu yahay saxiixulaamna uu yahay wa amaa gayruhu haddii uu saxiixulfaa ama saxiixulaam uusan noqonin yacnii saxiixulfaa wallaam kayrkiisa yaa kayrkiisa haddaba muctalulfaa iyo muctalulaam soo ma aha hadduu marka muctalulfaa noqdo fa min almuctali lfaa'i maksuurun caynuhu abadan hadduu muctalulfaa noqdo cayntiisa waa kasrisanta yacni mafcil buu ku imaanaa kalmowdici sida mowdic oo kale wadaca wuu dhigay muctalulfaa bilwow soo ma aha yadacu wuu dhigaayaa mowdican meesha wax la dhigo mowdican waqtiga wax la dhigo walmawcid wacda wuu ballan qaaday yacidu wuu ballan qaadaa mawcidan meeshii ballanqaadka mawcidan waqtigii ballanqaadka labadaba wa min almuctali laamina maftuuxun abadan wuu fatxisan yahay hadduu muctalulaam noqdo mafcal buu ku imaanaya isimka makaan iyo isimka zamaan labadaba muctalulaam ha kala qaadin muctalulaami bilyaa iyo muctalulaami bilwaaw ha kala qaadin kalma'wa sida ma'wa oo kale awaa wuu hooyey ya'wii wuu hooyanayaa ma'waan ya walmow walmowsimi mowsim anaga ma noo qoraayo kalmowdici walmowcidi labadaasuu noo qoraaya ya isku mid almuhim waxaasoo dhan waa muctalufaa bay isku yihiin wa min almuctali laami maftuuxun abad hadduu muctalulaam noqdan waa maftuux kalma'wa awaa ya'wi muctalu laamihee bilyaha soo ma aha ma'waan meesha lagu hoydo faina aljannata hiya alma'waa mafcal buu ku yimid walmarmaa ramaa wuu tuura yarmi wuu tuuraayaa marmaan waqtigii tuuritaanka marmaan makaanka tuuritaanka meesha wax lagu tuura yacni waqad tadkhulu calaa bacdiha qayb ka mida taawtaniis inay gashaa laga ark aa la arkaa isagoo mafcil ama mafcala taawtaniis inay gasho imaa lidalaalatihi cala almakaan aw ilmubaalaqa ama mubaalaquu ku tusinaya ama makaan buu ku tusinaya markaas kalmadinna almadinna oo kale danna wuu maleeya yadunnu madanan inuu ku yimaado soo lama rabay mafcal uu ku yimaado mafcil buu ku yimaado maca daalika taanna waa wata haddana madinatan malayn madinatan markaas waa masdarkii e meesha malaynta iyo zamaanka malaynta waalmaqbara waa makaan keliya markaan meesha qabriga uu ka dhaco yacni aasitaanka ilan qabriga waa aasitaanka qabara iyo aqbara waxaa la yidhaha farqi baa udhaxeeya inkastoo hadda qabara uu laga bineeyo laakiin farqi baa udhaxeeya qabara almayita haddii la yidhaahdo bimacnaa dafanahu waaye uu aasay laakiin aqbara haddii la yidhaahdo ay amara bidafnihi waaye wuxuu amray in hee in la aaso saas daraaddeed allah wuxuu yidhi uma wuxuu yidhaha uma amaatahu faaqbarahu faqabarahu maya faaqbarahu liannahu amara bidafnihi laakiin qofka markii uu aasa waxaa leeyahay qabara almayita yaqburuhu bimacnaa dafanahu aasay idan qabara baa laga bineeyey waxaa la rabay inuu mafcal uu ku yimaado laakiin hadda taw wataa marka mafcul uu ku yimad lakin taw wataa idan makaan iyo zamaan hadda labadaba lagama waday makaanka bisaa loola jeeda almaqbara waa meesha aasitaanka meesha wax lagu aasa yani waalmashraqa makaanu shuruuqi shamsi waa meesha qoraxda ah oo laisku qoraxeeyo mashraqa meesha dadku ay isku qoraxeeyaan qoraxda ay isugu dhigaan baa mashraqa la yidhaahdaa washada waxaa shaadoobay almaqburatu oo god ku timid iyo walmashruqatu bidami waa labadii haddaan soo marnay oo mafcuula ku yimid wa mimaa zaada cala halaaa saddex hadduu ka badan yahayna kasmi lmafcuuli isimka mafcuulu ku imaanaa isimka zamaan iyo isimka makaan ee laga bineeyo maa zaada cala halaaa wuxuu ku imaanaa calaa siiqati ismi lmafcuul mima zaada cala halaaa isimka mafcuul hadduu hulaai ka yimaado wuxuu ku imaan jiray mafcuul laakiin hadduu yahay hulaaثi wax ka badan wuxuu ku imaan jiray calaa siiqati اlmudaaric oo xarfulmudaaracaha booskiisa miim la geliyay qabla akhirkana la fadxiye soo ma ahayn isimka zamaan iyo isimka makaan ee laga bineeyey ficil hulaaثi ka badan siiqadaas isimka mafcuul buu ku imaanaa ee hulaaثiga ka badan dakala isimkiisa mafcuul wuxuu ku imaanaa madkuul soo maaha laakiin adkala isimkiisa mafcuul maxaa ku keenee maxaa ku keenee mudkal ilaa isimka faacil baa wuxuu ku imaanaa mudkhil kan wuxuu ku imaanaa marka isimka mafcuul mudkhal soo maaha isimka zamaan ee isimka makaan ee adkhalana mudkhal buu ku imaana haddaba waxaa leedahay haadaa mudkhalunaa ay makaanu idkhaalinaa makaanu dukuulinaa ma haya makaanu idkhaalinaa wa zamaanu idkhaalinaa labada marka usuu badaa inuu zamaan yahay iyo inuu makaan yahay labadaba haddaba madkhal oo dakhala laga bineeyey iyo mudkhal farqiga udhaxeeya muxuu yahay farqiga udhaxeeya waa farqiga udhaxeeya afcaashooda dakhala iyo adkhala maxaa farqiga udhaxeeya dakhala macnaheed waa maxay waa galay adkhalana wuu geliyey soo maaha idan madkhal haddaad tidhaahdo waa makaanu dukhuul wa zamaanu dukhuul waaye laakiin mudkhal waa zamaanu lidkhaali wa makaanu lidkhaal waaye marka saas in loo kala fahmo muhim waaya kalmudkhali meesha la isgeliyo ama zamanka la isgeliyo iyo walmuqaami makaanu aliqaama kii hore maqaam buu ahaa soomaaha markii iqaamo laga bineeyey maqaam buu ahaa zamanu lqiyaam wa makaanu lqiyaam buu ahaa kana muqaam zaman aliqaama wa makaanu liqaama haddii la yidhaahdo aqaama muqaamahu miya mase aqaama maqaamahu waaye aqaama muqaamahu aqaama wuu istaajiyey muqaamahu saasaa leedahay laakiin qaama hadday noqoto qaama maqaamahu saasay isu leeyihiin waidaa kaura shayu shaygu bilmakaani meel hadduu ku bato isimkii zamaan iyo isimkii makaan halkaasa waa baxnay qiila fiihi waxaa leeyahay mafcalatun baa leeyahay ismulardaha lahaa meel haddii ay wax ku bataan mafcalatun baa wasankeeda lagu keeno waana samaaca dee qiyaas maaha min athulaaiyi lmujarad hulaaiga mujaradka waxaa laga binayaa waa hulaai iyo hulaai wax lagu ziyaadiyey hadduu marka hulaai mujarada uu yahay mafcala waa laga binay karaa hadduu laakiin masiid noqdo hulaaiga wixii ka badan waa in la jaro kadibna mafcala waa in lagu keeno idan min athulaai muja fa yuqaalu waxaa le ardun masbacatun min asibaac laga keenay idan waxaa asal ah waa siinta iyo ba'da iyo caynta sabc masbacatun ay kahiiratu sibaac dugaaggu uu ku badan yahay wamasadatun ay kahiirat alusud libaaxa ku badan waxaa asalka waa hamsada iyo siinta iyo daalka hadde wamad'abatun kahiiratu di'bi yaydeedaa badan wa mabdakhatun kahiiratu lbitiikh qaraha ku badan mafcala saasa ku keenee haddaba markii laga binaynaaye bitiikh markii laga binaynaaye wax ziyaadaha soo kuma jirin maxaa ziyaada ahaa ya-da soo zaa'id maa ya-da waa jaraya marka ba'da iyo taada iyo khada markay ku harto miim awal ka dhig gadaalna taa ka dhig kadibna mafcala ka dhig maxay noqonaya markaas mabdakhatun saasay ku noqonee wa maqtha'atun min alqithaa baa laga keenay midhahaas qithaaga la yidhaahdaa ku badan qithaa xuruuf zaa'ida soo kuma jirto meeqaa zaa'id ah aliftana waa zaa'id labada taa mid ka midana waa zaa'id maxaa asal haddaba qaafta iyo ha'da iyo hamsada dambe intaas asala soo maaha qaafta iyo ha'da iyo hamsada dambe reebo waxaa ka dhigtaa fa iyo cayn iyo laam aakhirka dambe taa ka geli awalkana miimka geli mafcalana ka dhig maxaa leedahay maqtha'atun baa leedahay mafcalatun marka wixii zaa'id ka ah hulaaiga intaad qabataba iska tuuree markii hulaai uu kuu soo hore kadib mafcala baa ka dhige wallahu aclam